magaalada muqdisho oo sidaad wararkeena warbixinadeena baad ku maqlayseen oo saaka qarax dad aada u fara badan ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan halka ex control afguuye ee magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in ka badan siddeetan qof ay weerarka ku dhinteen seynab abuukar maxamed ayaa warbixin arrintan ku saabsan oo faahfaahinaysa wararkii ugu dambeeyey magaalada muqdisho goordhow nooga soo dirtay waxaa isa soo tarayay khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee uu sababay qaraxii subaxnimadii hore ee saakay ka dhacay isgoyska mashquulka badan ee excontrool afgooye ee duleedka magaalada muqdisho saraakiisha caafimaadka iyo isbitaalada la geeyey meydadka iyo dadka ku dhaawacmay qaraxa ayaa ku waramaya in dhimashadu ay gaarayso sideetan ruux halka dhaawacuna uu ka badan yahay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tacsi u diray ehelada iyo qoysaska soomaaliyeed ee ku nafwaayey qaraxii bahalnimada ahaa ee maanta lala beegsaday excontrol waxaan leeyahay waxay ahaayeen shuhado ilaahay ha u naxariisto jannadiisi iyo naxariistiis allah siiyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre ayaa magacaabay guddi qaran oo ka shaqeeya isku dabaridka gurmadka loo fidinayo dadka ay waxyeelada kasoo gaartay qaraxa waxaana uu sheegay ra-iisul wasaaruhu in dhaawacyada aan gudaha wax looga qaban karin loo raadinayo caawinaad iyo daryeel dalka dibadiisa ah
waxaan magacaabnay guddi heer qaran ah oo heer wasiir ah oo ay wasiiro iyo gudoomiyaha gobolka iyo dad kale ay qayb ka yihiin si loo dardargeliyo gurmudka loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay qaraxaas goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa ahayd meel aada u mashquul badan oo ay maraan gawaarida ka baxda muqdisho iyo kuwa ka yimaada afgooye islamarkaana lagu hubiyo gaadiidka soo gelaya magaalada muqdisho dadka dhintay intooda badan ayaa la sheegay in ay ahaayeen arday u socotay jaamacadaha iyo dugsiyada waxbarashada iyo dad kale oo rayid ah oo la socday gaadiidka dadweynaha oo marayay halka uu qaraxu ka dhacay goobjoogayaal ayaa v o a ugu waramay wixii dhacay inna lilahi wa inna ilahi raajicuun inta dhimatay allah u naxariisto inta ku dhaawacantan allah caafiyo meeshan masiibaa ka dhacday isaaka ani waxaan ka imid ceelasha marka ceelasha markaan ka imid jegboynta markaan ku soo degay iyo qarax horuu ka dhacay marka ani gaarigii soo socday waa u jeeda laakiin gaari kale oo turkiyada wadsatay aa lagu dhuftay gaariga marka labada turki meeshaan ka soo dhex baxeen iyagoo meyd ah way ku dhinteen laakiin dadka kale xisaab ma laha meesha jaamay ahayd arday jaamacaddan oo muqdisho aad ugu baaba'ay saddex hoome ee waxba kama badbaadin buugaagtooda waxood intay buuxaan qaaraan wawacnay adiga weli ilaa hadda buugaagtooda waa kuwan qaarna waa wawacnay danna waa weyne marka dadka qaarkii waa la aqoon waayey way kala gogo'een meydka aan ragay toddobaatameey waay meydka dad hadda weli hadda inta ku jiro laba hadda inta ku jirtee dhaawaca xisaab ma leh markiiba waa la guray afartan iyo lixdan meelahaas waay adi meesha masiiba ka dhacday ilaahay waxaan ka baryaynaa in kuwii dhinteen allah unaxariisto kuwii dhaawacmaan allah caafiyo insha allah meeshaan wax ballaaran baa ka dhacay waxa weeye waa cuquubadaas ayaa dhacday waxaas ad arkaysaan ummaddana waxa weeye laysma yaqaan waxa waye meeshaan waa dad xitaa wax iska daaya ciyaal baa ku dhammaatay shaqo nimanka ardadaha jaamiciyiintan waa ku jiraan halkaana ku dhammaada meeshaan waxaan arkay laba iyo toban qof oo bidaysa bal wax kale saasay u bidahaye qaar waxay ku dhaceen meeshaas oo aan ka soo gurnay hilbahooda turkigu halkaasuu galay waa meeshaas meeshuu gala turkigu laba nin bay ahaayeen habaaskii iyo wixii oo dhan baa na qariyey markaan soo nimidna meeshaan ardadii markaan arkay madaxdii markaan arkay anigi waxaan sameeyey miyirkii o dhan baa iga tegey iyo maskaxdii meeshaana cuqubaa ka dhacdaaba wax la yaab lahaa dhacay waa waxaa weeye dadku toddobaatan kama yaran waa dadka dhintay dhaawacu wuxuu ahaa afar iyo soddon sidoo kale waxaa dadka dhintay ku jira injineero u dhashay dalka turkiga iyo ciidamo boolis ah oo goob u dhow isgoyska uu qaraxu ka dhacay ku lahaa xarun canshuurta lagu qaado lamana oga ilaa ee hadda bartilmaameedka halka uu ahaa muuqaalo murugo iyo argagax leh ayaa ka muuqday goobta qaraxa uu ka dhacay waxaana meydadka ku dhowaad shan iyo toban ruux la dhigay waddada dhinaceeda kuwaas oo jirkooda aada u gogo-ay sidoo kale dhiig fara badan ayaa dhulka warnaa waxaana goobta ka muuqday burbur xoogan agaasimaha isbitaalka madiine dor maxamed yuusuf ayaa sheegay in saddexiyo toddobaatan meydad ah lasoo gaarsiiyey isbitaalka madiine oo keliya sidoo kalena dhaawacyada isbitaalka la keenay ay gaarayaan labaiyo konton ruux waxaana loo keenay ilaa konton iyo labo qof oo dhaawac ah waxaana loo keenay oo kaleeto toddobaatan iyo saddex meyd oo iyagoo meydana loo keenay isbitaalka mulo kugu keenay wasaaraha marka waa ujeedin intuu la egyahay bukaanadii qaliimadii iyo caafimaadkay u baahnayeen waa u wada sameynay qaarna guryahoodan u celinoo dhaawacooda aada u fududaay qaarna qaybahan kala seexinay say u kala daran yihiin qaybaha xaaladda degdegta iyo qaybaha kale u kala qaybinay laakiin nasiib waxaa ah bukaanada maanta isbitaalka jiifo inay kulligood yihiin bukaano oo aan si buuxda u daaweyn karno oo aan rajaynayno baryahanito caafimaadkooda inaan meel saarno ilaahay hadduu nagu kaalmeeyo dhaawacyada waa dhaawacyo ilaahay mahaddiis ay yihiin dhaawacyo aan ka adagnahay oo aan rajaynayno baryahanitood ilaahay hadduu garab nagu siiyo caafimaadkooda si buuxda inaan usoo celinno waxaa soconaya baadi goob weli dadka qaar ay ugu jiraan dad ay ehela ahaayeen oo ugu wardambeysay ka hor inta uusan qaraxa ka dhicin isgoyska ex control afgooye dowladda soomaaliya ma aysan soo saarin tirakoob rasmi ah oo la xiriira khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay weerarkan ilaa ay haddana weli ma jirto cid sheegatay mas-uuliyaddiisa hase yeeshee madaxweyne farmaajo ayaa ku eedeeyey al-shabaab in ay fuliyeen weerarkan ujeedka ka dambeeyana waxay ahayd inay ummadda soomaaliyeed ay argagax geliyaan oo ay qalbi jabiyaan oo ay ku xasuuqaan fursad kasta ay u helayaan waxaanse leeyahay ummadda soomaaliyeed iyo dowladdoodu marna lama qalbi jabin karo marna lagama hor istaagi karo horumarka dalkan iyo dibidhiskiis kooxdan argagixisada ah ee shabaab waa koox u shaqaysa argagixiso caalami ah oo loogu soo diray ummadda soomaaliya dalka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed inay xalaalaystaan dhiigooda ay xasuuqaan ummadda soomaaliyeed ay burburiyaan wax dhismo ah shabaab wax ma dhisaan waxbay dumiyaan ma dhisaan iskuullo ma dhisaan goobo caafimaad ma quudiyaan shacab kama shaqeeyaan mustaqbalka caruurta soomaaliyeed waxay ka shaqeeyaan oo loo soo contract garayy oo loo howlgeliyey inay ummadda soomaaliyeed ka hor istaagaan horumarka si kastaba ha ahaatee qaraxa saakay ka dhacay magaalada muqdisho ayaa noqonaya kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca caasimadda sanadkan sii dhammaanaya ee labada kun sagaaliyo tobanka saynab abukar maxamed v o a muqdisho aad bay umahadsantahay saynab abukar maxamed oo warbixintaasi wararkii ugu dambeeyey ee khasaaraha ka dhashay qaraxii maanta ka dhacay magaalada muqdisho inoo soo koobaysay halkaad ka dhagaysanaysaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a washington